بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحب وترضى waxaa darsigeena caawa uu ka bilaabmayaa aayadda toddobiyo soddonaad ee suuratu lmaa-ida waxaanu ku joogaa aayadda toddoba iyo kontonaad allah waxau idhi subxaanah yuriiduuna an yakhrujuu min annaari wamaa hum bikhaarijiina minha walahum cadaabun muqiim aayaddan ugu horaysa waxay la socotaa aayaddii hore ee ilaahay tabaaraka wa tacaala ku tilmaamay gaalada iyo ma'aalkooda iyo halka hantida u ah cadaab daran oo aakhiro inuu yahay kaasay damcayaan ama ay tamaniyayaan inay ka baxaan kamana bixi karaan waayo way ku waarayaan oo dhinacna uga bixi maayaan waxaa kaloo aayaadkan ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ku tilmaamay xukmu sariqa xaditaanka xoolaha ummadda in lagu xadgudbo oo la xado cuquubada ka dhalanaysa adduunyo iyo aakhiraba oo xad adduunyo lagaga jarayo iyo cuquubo aakhiro labadaba leh ruuxu haddii aanu ka toobadkeenin wasaariqu wasaariqatu faqtacuu aydiyahumaa jazaan bimaa kasabaa nakaalan min allah wallahu casiizun xakiim waxaa kaloo aayaadkan alla uu kaga waramay tasliyatu nabiyi sala allahu calayhi wasalama lima kaana yalqaahu min alyahuudi walmunaafiqiin wa bayaanu caaqibatihim wa kayfiyatu mucaamalatihim waxaa nebiga sala allahu calayhi wasalam loogu laab qaboojiyey oo niyadda iyo qalbiga loogu qaboojiyey in aanu waxba ka murugoon waxyaabihii uu kala kulmayey munaafiqiinta iyo kuwa yahuudda ah oo ilaahay waxau idhi subxaanah yaa ayuha arasuulu laa yaxsunka aladiina yusaaricuuna fi lkufri min aladiina qaaluu aamanna biafwaahihim walam tu'min quluubuhum wmin aladiina haaduu samaacuuna lilkadibi samaacuuna liqowmin aakhariina lam ya'tuuk waxaa kaloo alla subxaanahu wa tacaala ku tilmaamay aayaadka ka dambeeya ana atawraata walinjiila walqur'aana kutubun samaawiyatun yusadiqu bacduha bacda walqur'aanu naasikhun lima qablahu min alkutub walxukmu bihi waajibun kutubtii ilaahay uu soo dejiyey ee samaawiga ahayd ee towraad iyo injiil ay ka mid ahaayeen iyo qur-aankan kariimka ah ee ilaahay nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam uu ku soo dejiyey kulligood waa kutub samaawi ah oo barhkeedba uu barhka kala rumaynayo kitaabka qur-aankiina uu yahay ka nasakhaya sharaa'icdii hore oo dhan dhaqankooda wanzlna ilayka alkitaaba bilxaqi musadiqa lima bayna yadayhi min alkitaabi wamuhaymina calayh faxkum baynahum bima anzla allahu walaa tattabic ahwaa'ahum cama jaa'aka min alxaq waxaa kaloo allah tabaaraka wa tacaala ku tilmaamay aayaadka xurmatu muwaalaati gayri lmu'miniin wa wujuubu muwaalaati illahi warasuulihi wlmu'miniin inay xaaraan tahay in la xidhiidhiyo oo la jeclaado dadka aan mu'miniinta ahayn ee gaalada ah oo kuwa in sokeeye iyo saaxiib laga samaysto waa arrin muxaram ah oo aan bannaanayn yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alyahuuda waannasaaraa awliyaa bacduhum awliyaau bacd haddii la diiday muwaalaadka iyo xidhiidhinta iyo jacaylka gaalada yaa xidhiidhkaaga iyo jacaylkaaga iyo nusradaada leh waa allah iyo rasuulkiisa iyo inta rumaysay inamaa waliyukum allahu warasuuluh waladiina aamanuu aladiina yuqiimuuna asalaata wayu'tuuna azakaata wahum raakicuun allah subxaanahu wa tacaala waxa uu ku yidhi fii kitaabihi alkariim yuriiduuna waxay doonayaan kuwa gaalada ah ee ahlu naarka ah an yakhrujuu inay ka baxaan min annaari naarta inay ka baxaan bay doonayaan wamaa hum manay ahaanin bikhaarijiina kuwa ka baxaya minhaa naarta walahum waxaana u sugnaaday cadaabun cadaab cadaabka oo muqiimun ay daa'imun daa'im oo joogto ah oon marnaba laga jarayn wasaariqu kii waxaday ee ninka ahaa iyo wasaariqatu tii waxaday ee dumarka ahayd ashe ku jirta wasfiga asaariq wasaariqa waa mawsuul bimacna aladii wasfiguna waa siladii waa ismiga faacile oo wasaariqu ay iladii yasriqu wasaariqatu ay ilatii tasriqu hiya marka waa fii quwati lmawsuul oo bimacna aladii iyo allatii iyo siladiisii oo ficil ah ayaa quwadeed iyo awooddeed ay leedahay waayo wasfiga assaariq iyo assaariqa waa isamka faacile ayaa dee yacmalu camala ficlihi marka wasaariqu ay aladii saraqa ama yasriqu kii waxaday ee ragga ahaa iyo wasaariqatu ay alatii tasriqu tii waxadaysay ama sariqada ku dhacday ee haweenayda ahayd labadaba faqtacuu jara ama gooya aydiyahumaa labadooda gacmood halka laga jarayaana waa cukurada kafeynka intaa usoo horraysa ma haddee gacanta oo dhan faqtacuu gooya aydiyahumaa gacmahooda gooya kuwii waxaday rag iyo dumarba maxaa loo goynayaa jazaa'an liajli jazaa'in abaalmarin lagu abaalmarinayo darteed u gooya bimaa kii lagu abaalmarinaya kasabaa ay kasbadeen nakaalan xaal uu ciqaab yahay jazahaasi oo ka xaalee jazaaga nakaalan xaal uu ciqaab yahay jazaha la jasaynayaa oo ciqaabka oo min allaah ilaahay xaggiisa ka ahaaday wallaahu allana casiizun kii awood iyo quwo badan weeye xakiimun ee xikmad badan oo cisada iyo awooddiisa xikmad baa la socota oo halka ku munaasabka ah ayuunbaa ilaahay tabaaraka wa tacaala u dhigayaa ilan awooddu hadday xikmad weydo waxaa laga yaabaa meel aan ku habboonayn inay ku dhacdo ama loo adeegsado laakiin rabbi taa waa ka nasahan yahay tabaaraka wa tacaala waa casiis awood badan haddana xakiim oo xikmad iyo xukunba leh allah waxau idhi faman taaba ruuxa toobadkeena min bacdi dulmihi dulmiga uu galay dabadii ilan dembigu waa dulmi oo naftaada waxaad u bandhigaysaa cuquubo adduunyo iyo mid aakhiraba inay la kulanto naftaada markaa waa dulmiday marka aad dembi ku dhacdo faman taaba min bacdi dulmi faman ruuxa taaba toobadkeena huwa isagu min bacdi dulmihi dulmigiisaa uu sameeyey dabadeed intuu dembaabo uu xaday kadib ruuxa toobadkeena ilan xadkow laga gooyaa kuma filla haddaanu toobadkeenin oo cuquubo aakhira u dambaysa faman ruuxa taaba toobadkeena huwa manku min bacdi dulmihi dulmigaa uu sameeyey kadib ruuxa toobadkeena alla u noqda oo wa aslaxa hagaajiya wuxuu xumeeyey camal wanaagsan iyo iyo cibaado suuban dee ku hagaajiya fa ina allaha alla yatuubu waa ka toobad aqbalaya calayhi korkiisa waayo ina allaha alla gafuurun waa kii dembi dhaafis badan raxiimun ee addoommadiisa u naxariista jalaaluddiin asuyuuti waxa uu odhanayaa ina allaha gafuurun raxiim fi tacbiiri bihada maa taqadam yacni cabiridda la cabiray ina allaha gafuurun raxiimun waxa ku sugan wixii inoo soo hormaray oo xadkii xiraabada almuxaaribiina lilaahi wa rasuulihi markaynu soo maranay waa kii imaamu suyuudi lahaa gafuurun raxiim waxa loogu gebagabeeyey si laynoo dareensiiyo in towbada uu ku dhacayo dee xaqii ilaahay ku lahaa laakiin xaqa aadamigu aanu ka dhacayn oo laga oofsanayo hadday tahay xoolo ay qaadeen ama naf ay dileen oo loo dilaya tii ay noqotaba tanna waa sidii oo kale oo waxa uu yidhi imaamku falaa yasqudu bitowbatihi xaqu laadamiyi min alqaطci waraddi ilmaal towbada uu toobad keeno kii waxaday xaqii aadamigu ku dhici maayo oo ku baabi'i maayee xoolihii waa laga celinayaa xadkiina waa laga oofinayaa laakiin xaqii alla ku lahaa waa ka dhacayaa oo cadaab iyo cuquubo aakhiro dee ku dhici mayso oo ilaahay waa ka dhaafayaa allah waxau yidhi alam taclam miyaanad ogay nebi moxamedow iyo ruux kasta oo mukhaatabowba anna allaaha in alle lahu uu sugnaaday rabbi keligii cid kale uma sugno eh mulku samaawaati samooyinka lahaanshahooda iyo walardi dhulalka lahaanshahooduba yucadibu waa cadaabaa huwa rabbi man yashaau cidda uu doono ay tacdiibahu cadaabiddiisa cidda alla uu doono waa cadaabaa wayakfir waana u dhaafaa rabbi liman cidda yashaau uu doono ay makfiratah qofka uu dembi dhaafistiisa doonana waa u dembi dhaafaa alleh marka inuu cidduu doono cadaabo cidduu doonana u dembi dhaafo waxay daliil u tahay inuu isagu kownka cir iyo dhulbaleeyo siduu doono ugu talinayo wallaahu allana calaa kulli shayin shay walba qadiirun kii awood badan weeyi awooddiisana waxaa ka mid a annahu yucadibu man yashaau wayakfiru liman yashaa yaa ayuha arasuulu rasuulkiiow laa yaxsunka yaanay ku murugo gelinin aladiina kuwa yusaaricuuna degdegaya ee filkufri gaalnimada dhexdeeda ku degdegaya macnaha fiida waxaa looga cabiray siday u tamakuneen ama ay ugu tacalluqsan yihiin gaalnimada ee ay ugu talax tegeen oo musaaracadu inta badan ilaabay ku gudubtaa yusaaricuuna ilaa kada waxaasay u degdegayaan laakiin maadaama ay barhtanka ugu jiraan gaalnimo oy hareeraysoy mutalabisiin ku yihiin ayaa fiida looga cabbiray waa siday ugu talax tegeen ama ugu xeel dheeraadeen ee gaalnimo barhtanka ama dhexdeeda ay ugu jiraan marka allah waxau yidhi rasuulkiiow waana tasliya iyo laabqaboojin niyadda iyo qalbiga loo dejinayo si aanu diiqad iyo waxa weeyaan cidhiidhi u dareemin ilaahay waxa uu ku yidhi markaa yaa ayuha arasuulu rasuulkiiow laa yaxsunka yaanay ku murugo gelinin aladiina kuwa yusaaricuuna degdegaya ee filkufri gaalnimada dhexdeeda ku degdegaya kuwaasoo min aladiina kuwii ah qaaluu yidhi aamannaa waa rumaynay biafwaahihim afkooda ka yidhi walxaalna sidaa afka ka yidhi lam tu'min aanay rumayn quluubuhum qalbiyadoodu waa munaafiqiintiye marka biafwaahihim qaaluuda ku tacalluqi marka afkay ka yidhaahdeen aamannaa qalbigase kamay rumayn waa munaafiqiintiye markaa kuwaasiyay ku murugo gelin iyo wa min aladiina kuwii ah haaduu yahuudoobay labadaa qole ee gaalnimo dhexdeeda ku sugan kuna degdegayaa waxbayay ku murugo gelin munaafiqiintiiyo yahuuddu sammaacuuna lilkadibi ay hum iyagu kuwa munaafiqiintii sammaacuuna waa kuwa maqlid badan oo u dhegaysi badan lilkadibi beenta aad ugu dhaganugulo oo u dhegaysi badan beenta sammaacuuna oo u maqlid iyo dhegaysi badan liqowmin qolo aakhariina kale oo lam ya'tuuka aan kuuba iman waa yahuudda eh oo kuwa aan majaalistaadaba imanayn kuwaasay u dhegaysi badan yihiin oy u dhega nugul yihiin oy u dhow yihiin waa munaafiqiinta ah yahuudday u dhegaysi badan yihiin una dhow yihiin marka min aladiina qaaluu wa min aladiina haaduu labadaba waxaynu ku bayaaminay aladiina yusaaricuuna fi lkufri oo kuwa gaalnimada ku degdegayaa yaanay ku murugo gelin kuwaasoo munaafiqiinta ah iyo yahuudda marka sammaacuunana khabar mubtadihiisi maxduuf yahay baynu ka dhigno aynu mubtada u soo qadaray hum sammaacuuna waxaa kaloo bannaan in bayaanka laga dhigo uun munaafiqiinta oo kuwa gaalnimada ku degdegayaa waxbayay ku murugo gelin kuwaasoo ah min aladiina qaaluu aamanaa biafwaahim walam tu'min quluubuhum wa min aladiinana markaa jumlo kale ka dhigo oo wa min aladiina kuwiina waxaa ka mid a haaduu yahuudoobay waxaa ka mid ah sammaacuuna kuwa maqlid badan oo u dhegaysi badan lilkadibi beenta yacnii kuwa aad u dhegaysanaya beenta oo amhilatu lmubaalaqa dhegaysigana waxaa looga jeedaa waa samca ijaabatin wa qabuulin oo way aqbalayaan oo beenta way qaadanayaan oo been oo dhan waa u dhega nugul yihiin toos baanay u qaadanayaan iyagoon iska hubsan sammaacuuna liqowmin aakhariina sammaacuuna haddaba waxaad u soo qadartaa damiir mubtada ah oo waxaad tidhaha hum munaafiqiintu kuwaa hore yahuudday ahaayeen min aladiina haaduu sammaacuuna lilkadibi hum nimanka munaafiqiinta ah ee lasoo xusay sammaacuuna waa kuwa maqlid badan ama u dhegaysi badan liqowmin qolo qoladaasoo aakhariina kale waa yahuude qoladaa kaloo lam ya'tuuka aan kuu iman ayay u maqlid iyo dhegaysi badan yihiin oy aad ugu dhega nugul yihiin waa munaafiqiinta eh kuwa ay u dhegaysiga badan yihiin aan kuu imanoo waa yahuudda eh yuxarifuuna beddelaya alkelima kelmadaha alle ee towraad ku yaalla beddelaya min bacdi mawaadicih meelihiisii alla u dhigay kelmadaha dabadeed ayay doorinayaan oy beddelayaan ay min bacdi mawaadicihi alatii wadacaha allaahu calayha si jalaalaynkuba uu soo qadarayo meelihii alla uu dhigay ee munaasabka ku ahaa dabadeed ayay doorinayaan oo ama lafdigaabay beddelayaan oo erey kaley ku beddelayaan ama lafdigii oo meesha ku yaalla ayay macnihiisa leexinayaan yaquuluuna waxay odhanayaan kuwaa yahuudiihi in uutiitum haddii laydin siiyo haadaa kani oo haadaa ismu ishaaraha waxaad u celisaa xukumka muxarafkee la beddelay ee laga fahmayo ficilka yuxarifuuna alkelima oo alxukma almuxaraf halkaa laga fahmayo ishaarada u celi oo yaquuluuna waxay odhanayaan nimankan yahuudeed in uutiitum haddii laydin siiyo haadaakani ay alxukma almuxaraf xukumkan la beddelay haddii laydin siiyo fakhuduuhu qaata wa in lam tu'towhu haddaan laydin siinna faxdaruu ka digtoonaado agtiisaa marina ana qaadanina imaamu shinqiidi adwaalbayaanka wuxuu ku soo aroorinayaa sababka aayaadkani ay ka hadlayaan ama aayaddani inay tahay inay ku soo degtay nin yahuudi ah iyo gabadh yahuudiyada oo zino ku dhacay bacda alixsaan iyagoo reer lahaa haddana gogoldhaaf galay yahuudduna xukumkii rajmigee towraad ku yaallay way beddeleen oo waa dooriyeen oo sida shariicadeenna rajmigu ugu yaallo qofka reer soo maray iyo guur xalaala hadduu goboldhaaf galo in dhagax lagu dilo xukumkaasi towraadna waa ku yaallay yahuudise waa beddeshay oo waxay ku beddeleen jaldi iyo si kale in loo ciqaabo lana jeedlo marka labadaasi markii sinada ay ku dhaceen sinaduna ay ahayd bacda al ixsaan oo dee rajmi ka waajibayey ayaa waxay yidhaahdeen moxamed aynu iskula tagno fa in xakama bixukminaa fadaak wa ilaa falaa hadduu dee xukunkeenna inagu xukumo oo jeedalkaa uu inagu xukumana dee wanaagsan waynu qaadan haddii kalena qaadan mayno waa ka teganaa sidaasay iskula yimaadeen aayaadku markaata ay tilmaamayaan waa taas axkaamta ay beddeleen yahuudina waxaa ka mid a yuxarifuuna alkelima can mawaadicih waa xukumkii rajmiga oo towraad ku yaallay way beddeleenoo jaldi bay ku dooriyeen iyo jeedal marka yaquuluuna waxay odhanayaan nimankaa yahuudeed in uutiitum haddii laydin siiyo haadaa ay haada alxukma almuxaraf xukumkan la beddelay haddii xukumkaa laydin siiyay odhanayaan marka xukumku waa jaldigii ay ku beddeleen iyagu rajmiga iyagu dee waxa weeyaan kaasay ku doorsadeen rajmigii marka waxay odhanayaan in uutiitum haadaa kaa haddii laydin siiyo waana xukunkii la beddeloo jaldiga ahi fakhuduuhu qaata oo maxamed kaa hadduu idinku xukumo dee waa saxe qaata wain lam tuutowhu haddaan laydin siin oo rajmigii uu xukumana faxdaruu ka digtoonaadoo ha qaadanina saasay odhanayaan waman yurid illaahu ruuxa alla uu doono fitnatahu fitnayntiisa iyo hallayntiisana falan tamlika u heli maysid lahu ruuxaasi min allaah ilaahay xaggiisa uga hanan kari maysid shay a waxba ruuxa alla fitnadiisa uu doono ilaahay xaggiisa waxba ugama mulkididoo dee waxba kama celin kartid ulaa'ika kuwaasi aladiina waa kuwa lam yurid illaahu alla aanu doonin an yutahira inuu taahiriyo quluubahum qalbiyadooda lahum waxaana ugu sugan fi dunyaa adduunyada dhexdeeda khisyun dulliba ay ku leeyihiin iyo ihaano walahum waxaa ugu sugnaatay fi laakhirati aakhirana cadaabun cadaab cadaabkoo cadiimun weyn sammaacuuna ay hum iyagu nimankaa yahuudeed sammaacuuna waa kuwa maqlid badan ama dhegaysi badan lilkadibi beenta oo markaaba maqlaya oo dhegaysanaya qaadanayana wixii beena loo sheego sammaacuuna waa kuwa maqlid badan ama dhegaysi badan lilkadibi beenta samaaca qabuulin wa ijaaba oo qaadanaya oon hubsanaynba akaaluuna waa kuwa cunis badan lisuxti xaaraanta oon ka dhowrsanayn oo ku dhacaya fa in jaa-uuka haddaba hadday kuu yimaadaan nebi maxamedow kuwaa yahuudeed oyna kala xukunku yidhaahdaan faxkum kala xukun baynahum dhexdooda aw acrid ama isaga jeedso canhum iyaga ikhtiyaar baad u leedahay ama kala xukun ama iga taga dhow waxbaha kala xukumin wa in tucrid haddii aad ka jeedsato canhum iyagana falan yaduruuka kugu dhibi maayaan shay a waxba wa in xakamta haddii aad kala xukuntana faxkum ku kala xukun baynahum dhexdooda bilqisti cadaalad ku kala saar oo ku kala xukun waayo ina allaha alla yuxibu waxa uu jecel yahay almuqsitiina kuwa cadaaladda fala ee cadliga wax ku xukuma kuwaasa alla uu jecel yahay subxaana marka sida aayadda ka muuqata nebiga waxaa loo siiyey ikhtiyaar fi lxukmi bayna ahli lkitaabi almucaanidiin nimankii kitaabka la siiyey ee mucaanidiinta ee madaxa adkaa ee canaadka iyo cariigsiga ula imanayey ee hawaraaca ahaa ee hanuundoonka aan ahayn waxaa la yidhi markay iskula kaa yimaadaan kolley xaqdoon maahee adigu sidaa doonta ka yeel ama cadaalad iyo xaq ku kala saar ama kolley qaadan maayaanu cadaaladba uma socdaane igala taga dhah oo waxba haya imanina ku dheh marka culimmadu waxay ku sababeeyeen oo yidhaahdeen waxaa loo yidhi faxkum baynahum aw acrid canhum waayo marka horeba xaq uma socdaan waa hawadoon marka kol haddaanay xaqa qaadanaynoo hawadoonun ay yihiin dee haddii aad doontana kala xukun haddii kalena iga taga ku dheh allah waxau yidhi wa kayfa yuxakimuunak sifadaa xun ee yahuudeed ee sammaacuuna lilkadibi akaaluuna lisuxti maanta bulshada muslimiinta in badan oo ka mid ah sifadaa beenta iyo xaaraan cunista iyo xalaal miirasho la-aanta dad badan bay ayaa ku dhaca weliba gaar ahaan dee xuquuqda maaliga ama dhulalka iyo waxyaabaha laysku qabsado maanta saldhigyadeenna iyo maxkamadaha iyo markaad tagto dee doodaha dhulku ha ugu badnaadaane dadku aad bay dulmiga iyo waxa weeyaan xadgudubka iyo xaaraanta aad baa loogu badheedhay mahmaahayaal baa loo samaystay ku dhaaro ku dhiman maysida ku qabso ku qadi mayside laakiin dadku inay ilaahay ka baqaan oo xalaal miirtaan oo aanay dhaar beena marin xuquuqda muslimiintana ay iska ilaaliyaan ayaa dadka muslimiinta ah waajib ku ah haddii kale maalin ay maanta kaaga culus tahay ayaad ka qoomamoon xilli aan qoomad iyo murugaduna aanay waxba kuu tarayn ilaahay waxau idhi wakayfa yuxakimuunaka wa cindahum altawraatu fiiha xukmu llahi huma yatawallawna min bacdi dalik wamaa ulaa'ika bilmu'miniin alla waxau idhi wakayfa yuxakimuunaka oo nebi muxamedow siday kaaga xukum dhiganayaan oy garsoore kaaga dhiganayaan ama ay iskula kaa imanayaan nimanka yahuudeed walxaal cindahum agtooda uu ahaaday altawraatu kitaabkii towraad ahaa fiihaa towraad dhexdeedana xaal uu ku sugan yahay xukmullah ilaahay xukumkiisii rajmiga iyo qisaastuba sidee marka ay kaaga xukum yeelanayaan iyagoo towraade ay ag taallo oo xukumkii alla ku sugnaa oo ay garanayaan rajmigu kitaabkooda inuu ku yaallay suma yatawallawna dabeed haddana ay u jeedsanayaan min bacdi dalik ay min bacdi dalika ataxkiim markaa ay kaa xukum yeeshaan dabadeed haddana ay u jeedsanayaan wamaa ulaa'ika kuwaasi may ahaanin bilmu'miniina kuwa mu'miniina marka wa kayfa yuxakimuunak waa istifhaamu tacjiib waxaa lala yaabayaa ficilxumada ficilxumada iyo dhaqanxumaday samaynayaan waxaa lala yaaban yahay ama dadka lagu yaabgelinayaana ma aha yacni inay ka xukum yeeshaanoo taasi waa xaq laakiin waxaa lala yaabayaa waxa weeye siday intay kaa xukum yeeshaan haddana u jeedsanayaan yacni waa attawallii bacda taxkiim iyagoo kaa xukum yeeshay haddana siday kaaga jeedsanayaanoo ay xukumka u diidayaan taasaa wax lala yaabo ah ilaan haddaanay xukumkaaga qaadanayn marka horeba may iska joogaan maxay kaaga xakam yeesheen wa kayfa yuxakimuunaka siday kaaga xukum yeelanayaanoo garsoore iyo xakam ay kaaga dhiganayaan nebi muxamedow walxaal cindahum agtooda ay ahaatay attawraatu kitaabkii towraad ahaa fiihaa xaal dhexdeeda uu ku sugnaaday towraadna xukmullah ilaahay xukumkiisii uu ku sugnaaday oo rajmiga iyo qisaastuba ay ku sugnayd laakiin iyagu ay diidanaayeen marka siday kaaga xukum yeelanayaanoo humma yatawallowna dabeed ay u jeedsanayaanoo xukumkaagii ay u diidayaan min bacdi dalik ay min bacdi dalika ataxkiim ka xukum yeelashadaa ay kaa xukum yeesheen dabadeed siday haddana kaaga jeedsanayaanoo xukumka u diidayaan cilladu waa tan oo waa iimaan la'aane wamaa ulaa'ika kuwaasi may ahaanin bilmu'miniina kuwa mu'miniina alla ilaaha may ahaanin alla waxau idhi innaa anzalna tawraata fiiha hudan wa nuurun yaxkumu biha annabiyuuna aladiina aslamuu liladiina haaduu walrabbaaniyuuna walaxbaar innaa anagu baa alla widhi anzalnaa waa soo dejinnay altawraata kitaabkii towraadaha ayaannu soo dejinnay fiihaa xaal dhexdeeda uu ku sugnaaday towraad hudan hanuun iyo wa nuurun iftiin hanuun lagaga hanuunayo min adalaala baadida iyo habowga iyo iftiin laga iftiinsanayo dulumaadka iyo mugdiyada gaalnimada iyo jahliga yaxkumu waxaa wax ku xukumaya bihaa towraad annabiyuuna nebiyadiibaa wax ku xukumaya aladiina nebiyadaasoo aslamuu hoggaansamay liladiina cala aladiina kuwii baanay towraad ku xukumayaan haaduu yahuudoobay nebiyadaasi towraad bay wax ku xukumayaan nimankii yahuudeed ayaanay kitaabka towraad ku xukumayaan oo ku kala saarayaan waalrabbaaniyuuna waxaad ku cadaftaa yaxkumu biha annabiyuuna waxaa towraad wax ku xukumaya nebiyada iyo waalrabbaaniyuuna kuwa alla yaqaankee rabbi loo nisbeeyey waa culimmada caamiliinta ah iyaguna towraad ayay wax ku xukumayeen oo wax ku kala saarayaan wal axbaaru culimmadiina waxbay ku xukumayaan towraad axbaar waa jamcu xibrin sida fasaaxada badan jamcu xabrinna waa la yidhi sida mashhuurka ah waana culimmadii yahuudeed marka wal axbaaru waalrabbaaniyuuna waxaa kaloo towraad wax ku xukumaya culimmada rabbi loo nisbeeye alla yaqaanka ah ee caamiliintae ku camal fala cilmiga ay yaqaanaan iyo wal axbaaru culimmadii yahuudeed ayaa wax ku xukumaya towraad bima stuxfiduu min kitaabi illaah bimaa bisababi maa shay sababkii baanay ugu xukumayaan towraad kaasoo istuxfiduu laga ilaalin dalbay oo min kitaabi illaah ilaahay kitaabkiisa towraad ah waxay towraad wax ugu xukumayaan waayo waxa waa laga ilaalin dalbay oo ilaahay baa ka dalbay oo u higmaday una xil saaray kitaabka towraada inay ilaaliyaan oo aanay dayacin ilaalintiisana waxaa ka mid a inay ku dhaqmaan dadkana ay ku dhaqaan oo ku kala saaraan sidaas ayuu ku ilaashamayaa marka bimaa bisababi maa shay sababkii ayay ugu xukumayaan towraad kaasoo istuxfiduu laga ilaalin dalbay oo min kitaab illaah ilaahay kitaabkiisii ah ayay ku xukumayaan wa kaanuu waxaanay ahaadeen rabbaaniyiintaas iyo nebiyadaas iyo axbaartaasi calayhi ay calaa kitaabiillaah ilaahay kitaabkiisa towraada korkiisa waxay ahaadeen shuhadaa kuwa ka markhaati ah xaqnimada kitaabka towraad ee falaa takhshawu nnaasa dadka ha ka baqanina oo idinkoo dadka ka baqanaya towraad wixii ku yaalay ha qarinina culimmadii iyo axbaartiiyay oo sifaadkii nebi moxamed iyo axkaamtii rajmiga iyo qisaasta iyo dadka idinkoo ka xadhig xidhanaya oo ka baqanaya ha qarinina marka falaa takhshawu nnaasa dadka ha ka baqanin oo ha ka habranina wakhshawnii anigoo keliya iga baqa baa alla yidhi subxaanah walaa tashtaruu hana ku iibsanina biaayaati aayaadkayga hamanaa laca qaliilaa yar adduunyo oo dhan baa yar waa bayaanu waaqicuunoo waa sifa kaashifa ee maaha sifa muqayida oo dee wax badan siista lama laha ee adduunya oo dhan baa qaliil ah oo isku mida inteeda yar iyo inteeda badanba waa hamanan qaliila allah waxau yidhi waman axadka lam yaxkum aan ku xukumin bimaa kii ansala allaahu alla uu soo dejiyey fa ulaa'ika kuwaasi hum iyagunbaa alkaafiruuna kuwa gaalada ah wa katabnaa waxaan ku faral yeellay calayhim korkooda nimanka yahuudeed ee ahlukitaabka fiihaa towraad dhexdeeda waxaannu ku faral yeello korkooda aannu ku waajibinnay anna annafsa in naftii tuqtalu loo dilaya binafsi nafta waalcayna ishiina tufqa uu loo ridayo bilcayni isha oo qofka qof il ka rida isna laga tuurayo isha wal anfa sankiina yujdacu loo goynayo bil anfi sankii wal uduna dhegtiina tuqtacu loo jarayo bil uduni dhegtii wasinna iligiina yuqlacu loo fujinayo bisinni iligii waljuruuxa dhaawaca dadka kala gaadhaana qisaasun mid la kala goosanayo oo isu dhigma uu yahay oo qof wixii la gaadhsiiye laga goosanayo dhaawaca taasaa korkooda lagu faral yeelay faman tasadaqa waana xukum caamadda in la kala qisaasanayo annafsu wamaa duunaha min alatraaf oo innakana laynagu faral yeelay nafta iyo wixii ka hooseeya oo dee xubnaha aba in la kala qisaasanayo oo la kala goosanayo faman tasadaqa ruuxa haddaba sadaqadaysta bihi qisaastii oo isagoo weliyu dam ah oo dhiiggii xaq u leh oo inuu disho oo uu qisaasto xaq u lahaa iska cafiya fahwa tasaduqaah oo macnaha qisaastaa inuu sadaqadaystuu ruuxii dilku ku waajibay iska cafiyey ah tasaduqu waa cafine fahwa sadaqadaysigaa oo inuu qofkii gacanku dhiiglahaa iska cafiye ah ayaa kafaaratun kafaara gudiya dembidhaaf uu yahay lahu isaga qofkii wax cafiyey yacni ninka isagoo qisaas xaq u lahaa waa dadkii awliyaa u dam dee qofkii iska cafiye ee yidhaah qisaastii waa kaa cafiyey qisaastu ama naf ha ahaata ama maa duunaha dee wax ka sokeeya waayo naf iyo wamaa duunahaba dee waa laysu qisaasaa oo naftii nafdishana waa loo dilayaa dhaawac wixii naf ka sokeeyana waa la kala goosanayaa wixii suurtagal ah culimmadu waxay yidhaahdeen wixii aan la kala goosan karayn ilaan qisaastu waa inay isu dhiganto oo qofkan intaad u geysatay anay dhaafino yacni intaasun ku salaysan tahay marka dhaawacyada qaarkood baa laga yaabaa inaan xadkii lagu ekayn karayn oon aanay isku dhigmi karayn taasoo kale dee waxaa ka waajibaysa xukuumatu cadlin cinda shifaa inta la baxnaaniyo markuu bogsado in la xaqo oo wuxuu mutaystay dee markaa garsoorka iyo xukumka caadilka islaamigu uu ka xukumo oo qofkii la yidhaha waxaasaa laga xaqo lagugu xukume iska bixi laakiin wixii la kala goosan karee isu dhigma gacan la gooyey dee gacan la gooyey leeday dheg la gooyena dheg la gooyo marka waxaa sidaasoo kale isugu beegmee isu dhigmaya waa la kala goosanaya haddaan la cafin naftiina waa laysu dilaya haddaan la cafin markaa faman tasadaqa ruuxa sadaqadaysta bihi qisaaskii oo iska dhaafa baa looga jeedaa sadaqada qofkii cafiya waxba aan ka goosan fa huwa sadaqadaysigaa oo cafinta uu cafiyey qisaastiihi kafaaratun kafaara gudiyo dembi dhaafay u tahay lahu isaga kii sadaqadaystay ay lilcaafi kii cafiyey oo kol hadduu wuxuu xaq u lahaa cafiyey isagana ilaah baa cafinaya oo dee waxa weeyaan dembi dhaaf iyo kafaara gud uga dhigaya markaa lahu lilcaafi waa sida raajixa ah in damiirka lahu u noqonayo kii qisaastu lahaa cafiyey cafintaasi kafaara gud iyo dembi dhaafay u tahay waxaa kaloo loo celiyey lahu liljaani kii gacanku dhiiglaha ahaa oo macnaha waxay u tahay kafaara gud ja kii gacanku dhiiglaha ahaa yacni cafintaa la cafiyey kafaara gud iyo dembi dhaafay u tahay culimmadu waxay yidhahdeen marka jaaniga loo celiyo lahu liljaani ee kii cafiye aan loo celin waxaa looga jeedaa kol haddii makhluuqii daciifka ahaaba xaqiisii uu cafiyey faallaahu awlaa bilcafwi ilaah baa uga mudan oo uga awlaysan isna inuu cafiyo waa cafinayaa laakiin waa marjuuxe sida xoogga badan waa lahu lilcaafi kii wax cafiyey ayay kafaara gudiya dembi dhaafo tahay allah waxau ihi waman axadka lam yaxkum aan ku xukumin bimaa kii anzala allaahu alla uu soo dejiyey fa ulaa'ika kuwaasi hum iyagunbaa addaalimuuna kuwa daalimiinta ah oo horay nuu soo marro man waa min alfaadi alcumuum oo mufrad haddii loo celiyo waa biictibaari lafdi jamac haddii loo celiyna waa biictibaari lmacna oo fa ulaa'ika ismu ishaaraha jamca iyo hum damiiru jamacu dee mantaa min alfaadi alcumuuma oo xagga macnaha majmuuc ka ah waman lam yaxkum huwa mufradka loo celiyena waa biictibaari lafdi oo xagga lafdiguu mufrad ka yahay xagga macnaha jamacba ha ka noqdee allah waxau ihi waqafaynaa waxaanu raacinnoonu ka dabageynay calaa aahaarihim ambiyadaa hore reer bani israa'iil raadkoogii waxaanu ka dabageynoo raacinnay biciisa nebi ciise ciisihii ibni maryama ina maryama ahaa oo qafaa waa min alqafaa oo qadaadku qofku dee waxa weeyaan waa siijeedka markaa waa laga dabageeyey wax la raaciyo ka daba tegay oo kale weeye maadaama uu ciise ahaa aakhiru ambiyaa'i bani israa'iil ambiyadii reer banu israa'iil kii ugu dambeeyey marka allah waxau idhi waqafaynaa waxaanu ka dabageynoo raacinay calaa aahaarihim ambiyadii reer banu israa'iil raadkoodii waxaanu raacinoo ka dabageynay biciisa nebi ciise oo ibni maryama ina maryamo ahaa musadiqan xaal uu yahay ciise mid rumaynaya limaa kii bayna yadayhi hortiisa ahaado min atawraati kitaabkii towraada isagoo rumaynaya oo u markhaati kacaya kitaabkii ka horreeyey towraad ee muuse lagu soo dejiyey wa aataynaahu waxaannu siinay ciisena oonu ku soo dejinnay alinjiila kitaabkii injiilaha oo isna mucdamkiisa towraadun waafaqsanaa meelihii la nasakhay ee towraad wax laga beddelay mooye wa aataynaahu ciise waxaanu siinay alinjiila kitaabkii injiil ahaa fiihi kitaabka injiil dhexdiisa waxaa ku sugan hudan hanuun baadida lagaga badbaado lagaga hanuuno iyo wa nuurun iftiin mugdiga gaalnimada iyo shirkiyaadka laga iftiinsado oo lagaga badbaado wa musadiqan iyo xaal uu yahay injiil kitaabka injiil mid rumaynaya oo wa musadiqan waxaad ka xaalaysaa alinjiila ilain musadiqan tii hore ciise ayuu noqonaysay tanna waxa weeyaan kitaabka injiil oo nebi ciise wa aataynaahu linjiil kitaabkii injiil baanu siinay fiihi hudan wa nuurun xaal uu injiil ku dhex sugan yahay hanuun iyo iftiin iyo wa musadiqan xaal uu yahay kitaabka injiil mid rumaynaya limaakii bayna yadayhi hortiisa ahaado min atawraati kitaabkii towraad ah iyo wa hudan xaal uu yahay hanuun kitaabka injiil iyo wa mawcidatan waano lilmuttaqiina kuwa alla ka baqanaya hanuun iyo waano u ah walyaxkum waxaana loogu qayday muttaqiinta waayo iyagaa kuwaan toobayo wax ku qaadanaya allah waxau idhi walyaxkum ha ku xukumaan ahlul injiili injiil ehelkeedu kuwa injiil loo soo ragee lagu soo dejiye ha ku xukumaan bimaakii waxa ku xukumaan ansalallaahu alla uu ku soo dejiyey fiihi injiil dhexdeeda oo bishaaradii nebi ciise uu ku bushaareeyey nebi moxamed imaatinkiisa ee uu amray in la rumeeyo la raaco dee ha ku dhaqmaan oo rasuulkii nebi moxamed yaanay ka hor imane ha rumeeyaan oo macnuhu waxa weeyaan injiil inay wax ku xukumaan oy qaataan macnaheedu waxa weeye dee rasuulka inay rumaynayaan oy raacayaan ilan ciisa ku bushaareeyey nebi moxamed wa mubashiran birasuulin yaatii min bacdi ismuhu axmed marka hadday injiil dhab ahaan u rumaysan yihiin nebi moxamed beenin maayaan kitaabkiisana ka hor iman maayaan walyaxkum ha ku xukumaan ahlul injiili injiil ehelkeedu kuwa injiil loo soo rogay la siiye bimaa kii ansala allaahu alla uu ku soo dejiyey fiihi injiil dhexdeeda oo xaqii uu nebi ciise ula yimid ha raacaan oo ha rumeeyaan oo ay ka mid tahay nebi moxamed iyo calaamadihiisi iyo tilmaamihiisii uu u sheegay dee inay rumeeyaan oo ay raacaan waman axadka lam yaxkum aan ku xukumin huwa isagu bimaa kii ansala allaahu alla uu soo dejiyey fa ulaa'ika kuwaasi hum iyagunbaa alfaasiquuna kuwa daacada rabbi ka baxay waa kuwaas wa anzalnaa waxaan ku soo dejinnay ilayka adiga xaggaaga nebi moxamedow alkitaaba kitaabkii qur-aankaa baanu kugu soo dejinnay bilxaqi ay mutalabisan bilxaq xaal uu yahay kitaabka qur-aankii mid xaq ku dheehan musadiqan xaal uu yahay kitaabka qur-aankii mid rumaynaya limaa kii bayna yaday hortiisa ahaado min alkitaabi waxa weeyaan ayilkutubi kutubtii samaawigahayd ah oo alkitaab ashu waa jinsiyo kitaabna waa bimacna alkutub marka limaa bayna yadayhi min alkitaabi ay ilkutub xaal uu qur-aanku rumaynayo wixii hortiisa ahaayee ka horreeyey oo kutubtii hore ah wa muhayminan iyo xaaluu yahay qur'aanku kii ilaalinaya ama xukumaya calayhi ay cala alkutub kutubtaa mid xukumaya xaal uu yahay qur'aanku oo waxaa looga jeedaa wa muhayminan calayhi ay xaakiman calayhi wuu xukumayaa kutubihii hore oo sharaa'icdii hore dee waa nasakhay ku dhaqankoodii in lagu dhaqmo waa nasakhayaa muhayminan ay shaahidan calayhina waa lagu fasiray sida jalaalaynkuba uu soo qadarayo oo mid macnaha ka markhaati kacaya kutubihii hore yacni u markhaati kacaya oo macnaha xaqa ku sugan dee ka markhaati kacaya wixii baatila ama la bedelayna ilaan kutubihii hore wax badan oo ka mid ah waa la taxriifiyey oo waa la bedelay wa muhayminan calayhi ay xaakiman calayh iyo xaal uu yahay qur'aanku mid xukumaya calayhi cala alkutubi kutubihii hore oo isagaa nasakhaya sharaa'icdii hore una markhaati kacaya wixii xaqeedee dhexdooda ku sugnaa ee faxkum ku kala xukun nebi muxamedow beynahum dhexdooda bimaa anzala allah ilaahay wuxuu kugu soo dejiye ku kala saar walaa tattabic hana raacin ahwaa'ahum hawooyinkooda iyo iyagu waxay rabaan ha raacin camaa kii ha ka raacin hawadooda jaa-aka kuu yimid oo min alxaqi xaqa ah xaqa kuu yimid hawaday kuula imanayaan ha ka raacine xaqaaga ku fara adkow xaqa kugu soo degay lagugu soo dejiyey likullin mid wal oo minkum idinka idinka mid ah ummadihii haddaad tihiin jacalnaa waxaan u yeellay shircatan ay shariicatan shariico camali oy ku dhaqmaan baanu u yeellay iyo wa minhaajan wadda cad oy shariicadaa u maraan yacni mid kastoo idinka idinka mid ah haddaad ummadihii kala dambeeyey tihiin oo dee ummad walba nebi ayaa loo soo diray walikulli qowmin haade ummad walba waxaanu u yeellay shariico ay ku dhaqmaan iyo dariiq cad ay u maraan walow shaaa allaahu alla haddii uu dooni lahaa ma doonine ay jaclakum ummatan waaxida ummad keliya inuu idinka yeelo hadduu rabbi dooni lahaa muu doonine oo mashii'ada mutacallaqeeda ama mafcuulkeeda waxaa laga fahmayaa laaxiqo oo lajacalakum ummatan waaxidatan ta waa jacliga marka walow shaaa allaahu alla hadduu dooni lahaa ma doonine lajacalakum ummatan waaxida ay jaclakum ummatan waaxida ummad keliya inuu idinka yeelo rabbi hadduu dooni lahaa hee lajacalakum wuxuu idinka yeeli lahaa dee ummatan ummad ummadoo waaxidatan keli ah yacni hadduu doono ummad keliya inuu idinka dhigo dee ummad keliyuu idinka yeeli lahaa laakiin ma doonin sidaa walaakin liyabluwakum waxaad u soo qadartaa walaakin lam yajcalkum ummatan waaxida ha yeeshee ummad qudha ama ummad keliya alla idinkama yeelin waayo liyabluwakum si uu alla idinku imtixaamo fiimaa kii aataakum alla uu idin siiyey oo dee sharaa'icda kala duwan bal sidaad ka yeelaysaan inaad ku dhaqantaan iyo inaad isaga dhaqaaqdaan si la ydinku imtixaamo ayaanu rabbi ummad keliya idinka yeeline uman fara badan uu idinka yeelay ummad walbana shariico u gaara uu u yeelay sidaasaa laydiin kala duway oo waxa weeyaan ambiyadu asalka diinta haba ka midaysnaadaan oo towxiidka isku mid bay ka ahaayeen oo dee asludiinka diinta asalkeeda ay ku baaqayaan waa ka midaysnaayeen rususha oo dhan laakiin sharaa'icda camaliga ah iyo axkaamta camaliga ee mukallafiinta laga rabo ayaa dee ummaduhu ku kala duwanaayeen waanay ku kala adkaayeen oo yacni culayska iyo adayga sharaa'icda la soo dejinayaa waa ku kala duwanayd shariicada ummadda nebi moxamed loo soo rogay ayaana tii ugu fududayd ee ugu sahlanayd ee xaraj iyo diiqad iyo cidhiidhi midna aan lahayn tii ugu fudayd waa tan nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ilaahay uu ku soo dejiyey allah waxau idhi fastabiqu lkhayraati haddaba khayraadka u degdegoo u kala dheereeya ilallaah ilaahay xaggiisunbuu ahaaday marjicukum noqodkiinu jamiican xaalatiin dhammaantiin waa wacdun wa waciido kol haddii alla uun xaggiisa laydiin celinayo dee ninkii wanaag la yimaadaana wanaag buu leeyahay iyo abaal wanaagsan iyo janno kii xumaan la yimaadaana dee cuquubo iyo cadaab buu leeyahay fa yunabbi'ukum dabeed waa idinka warramayaa rabbi bimaa kii kuntum ahaydeen fiihi maaga dhexdiisa takhtalifuuna kuwa isku khilaafo oo waa laydinka warramayaa macnaha nin walba dee wixii uu mutaystaa lagu xukumi doonaa weeyi cadaab iyo janno ka u noqdaba wa anixkum ku kala xukun nebi moxamedow beynahum dhexdooda bimaa anzala allaahu alla wixii uu soo dejiyey oo walaa tattabic ha raacin ahwaa'ahum hawooyinkooda iyo rabitaankooda ha raacin waxdarhum kana digtoonow nebi moxamedow an yaftinuuka inay kaa fitneeyaan can bacdi maa anzala allaahu ilayka can bacdi maa shay barhkii inay kaa fitneeyaan oy kaa fogeeyaan ka foojignow shaygaasoo ansalallaahu alla uu kugu soo dejiyey ilayka adiga xaggaaga sharcigii alla uu kuu soo dejiyey wax ka mid a inay kaa fitneeyaan ka foojignow oo ka fogow fa in tawallow hadday jeestaan oo in sharcigaa aad ku xukunto aad ugu taag weydo faclam waxaad ogaataa annamaa yuriidu allah in alla uu doonayo uun an yusiibahum inuu ku haleelo oo uu ku rido ama ku ciqaabo uun bibacdi dunuubihim dembiyadooda qaarkood sababtooda inuu ku asiibo oo dhibaato ku rido inuu alla doonayo ogow wa inna kasiiran in badanoo min annaas dadka ka mid ihina la faasiquuna waa kuwa daacada rabbi ka baxay afa xukma aljaahiliyati ma jaahiliyada xukumkeedii ayaa yabquun ay doonayaan oy raadinayaan waman axadkeebaa axsanu ka wanaag badan huwa manku min allah ilaahayaa ka wanaag badan xukmaa xagga xukumka liqowmin qolo waxa weeyaan kala xukumaya kuwaasoo yuuqinuuna yaqiinsanaya billaahi wa bixukmih ilaah iyo xukumkiisa ama waman axadkeebaa axsanu ka wanaag badan huwa manku min allah ilaahayaa ka wanaag badan xukmaa xagga xukumka liqowmin qolan ayaa uga wanaag badan markaa xukumkaa ilaahay qoomkaasoo yuuqinuuna yaqiinsanaya oo ilaahay rumaysan aayaadka aynu soo akhrinay laga bilaabo ina anzalna atawraata fiiha hudan wa nuur ilaa aayaddan u dambaysa ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu tilmaamay horaysiya dambaysaba inuu dadka ku faral yeelay wakhtigii la joogo iyo goobtii la joogaba in ilaahay sharcigiisa lagu dhaqmo lagu kala baxo isagu uu noqdo garsoorka iyo xukumka cadaaladee lagu kala baxayo waana shaki la-aan garsoorka keliya ee ummadoo dhan u cadaalad fali karaa waa ka ilaahay uu soo dejiyey waayo marka u horraysa ilaahay isagaa u yacni aqoon iyo cilmi badan addoommadiisu waxay ku hagaagayaan waayo ilaahay abuurtay addoommadiisa isagaa og waxaynu ognahay makhluuqaadka daciifka ah dee saacaddaa yar muhandiska ama shirkadda soo samaysay iyadaa u aqoon badan hadday xumaato waxay ku hagaajinayso waayo dee iyadaa soo sancaysay marka walilaahi almathalu laclaa laysa ka midlihi shayun wahuwa samiicu lbasiir kownka intaa leeg ee ballaadhan ee baaxaddaa leh ee ciriyo dhul iyo inta u dhaxaysaba leh ilaahii isaguu abuurtay ee uumay ee keligii u telinayay ee ku tasarufayey ee abuurkiisa cidi aanay la wadaagin xukunkoodana cidi lama wadaagto waayo alaa lahu lkhalqu waalamru waxaa gardarrada addoommadu ay galaan ka mid ah iyagoo ilaahay abuurista u qiraya xukumka inay u diidaan oo yidhaahdaan allaanna abuuray waxaanu doonnana waanu ku kala bixi waa gardarro caqliga fayow ee saliimkaa iyo cilmiga midna arrintaa qiri maayo alaa yaclamu man khalaq wa huwa alatiifu alkhabiir miyaanu ogaynuunu xogogaalu hayn addoommadiisa allaha abuuray meye waa u yahay qul antum aclamu am illaah ma idinkaa u cilmi badan mise allaah allaah ilaah baa og addoommadu waxay ku islaaxayaan wallaahu yaclam wa antum laa taclamuun ilaahaa og ee garanaya addoommadiisa waxa hagaajinaya isagaa rususha soo diray kutubtana ku soo dejiyey wuxuu u soo diray rususha kutubtana ugu soo dejiyey waa inay noloshooda iyo waaqicoodaba ku maamulaan oy ku kala baxaan hadyiga rususha la soo raaciyey waxaa aayaadkan ku soo arooray saddex aayadood oo tilmaamaya ciddaan ilaahay xukumkiisa wax ku xukumin wuxuu alla soo dejiyey inay gaalo tahay daalimiin tahay faasiqiin tahay waman lam yaxkum bimaa anzala allah fa ulaa'ika hum alkaafiruun fa ulaa'ika hum aldaalimuun fa ulaa'ika hum alfaasiquun ahlu sunnuhu waxay qabaan in kufriga iyo dulmiga iyo fisqigu ay qeybsamaan oo mid keliya aanay ahayn oo alkufru kufraan waadulmu dulmaan waalfisqu fisqaan kufrun akbar wa kufrun asqar wa dulmun akbar wa dulmun asqar wahaakada alfisqu in la idlaaqo oo kufriga aan la kala saarsaarin waa madhabka khawaarijta waayo dee yukafiruuna bilkabiira kii kabiiro galaba waa ku gaalnimo xukminayaan iyagu oo oo waxay dhiigga muslimiintana ku bannaystaan kufrigu inuu qaybsamayo mid keliya aanu ahayn nusuusta kitaabkiiyo sunnada ayay ka caddahay oo xadiidkii haweenka qisadooda nebigu uu kaga warramayey waxaa ka mid ahaa tughirna allacna wa takfurna alcashiir waxyaabahay naarta haween ugu bateen waxaa ka mid ah tughirna allacna wa takfurna alcashiir nacdashaa farabadisaan sawjka iyo raggiinnana waa ka gaalowdaan kufraanulcashiir maaha kufrun akbar oo xeradii islaamkaay ka baxayaan ma aha laakiin waa kufraanu nicmo oo waa dembi weyn laakiin kii waxa weeyaan diinta lagaga baxayay ma aha inuu kufraanu nicmo yahay oo nicmada raggu u gala ay ka gaaloobayaan laakiin diinta aanay ka gaaloobayn waxaa caddaynaysa riwaayada kale ee nebigu sala allahu calayhi wasalam uu yidhi low axsanta ilaa ixdaahunna dahra suma ra'at minka shay-an aw sharan yacni haddaad midkood sannadkoo dhan u samafasho dabadeed maalin ay wax kaa aragto waxay odhanaysaa maa ra'aytu minka khayran qadu weligaaba maanaa khayr kaa arka marka waa nooc kufraanu nicma ah sannadkao dhan waxaad u soo gashay waxay kaga gaalowday maalin aad khalad ka gashay ama aad ku xadgudubtay gaalnimadaa lagu tilmaamayna dee waxa weeyaan xeradii islaamkay ka baxday ma aha laakiin nicmadii loo galay ayay ka garaabi weydo ay diiday macnuhu weeye marka waa kufraanu nicma sidoo kale xadiidkii kale nebigu sala allahu calayh wasalam wuxuu yihi itnataani fi nnaasi humaa bihim kufrun adacnu fi lansaabi waalniyaaxatu cala almeyit laba sifo ama khasladoo dadka gaallimay ku yihi waa nasabcayga iyo baroorta meydka in laysnasabcaayo kii reerka sidan ka dhashay iyo kii beni fulaan ama qofkii dhintay laga dul baroorto gaallimuu nebigu ku tilmaamay sala allahu calayhi wasalam laakiin gaalnimadaasi tii weynayd ma aha waa tii yaraydoo waa camalun min acmaali ahli lkufri waa camal iyo dhaqan ka mida dhaqamadii gaaladaa loo jeedaa ee ruuxii diintuu ka baxay loogama jeedo dee baroor iyo caylays caayo inaan lagu gaaloobayn dee waynu garanaynaa marka axaadiistaasi maxay tilmaamayaan iyadoo kufri la idlaaqay shariicada in looga jeedo kufrigii weynaa mid ka sokeeyo ka waabsan iyadoo kufri la idlaaqay oo lagu magacaabay gaalnimo ayaanu kii xerada lagaga baxayay ahay mararka qaarkoodna kufrigu dee waa kii weynaaye xerada lagaga baxayey ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا كوي أهل الكتاب كمركي لغا ورمايا وحي أورانيان بدوا رمينينا بدنا وبينينا oo rusushii ilaahay bay kala saarayaan oo badhna beeninayaan badhna ay rumaynayaan waxaanay rabaan arrintaa dhexdeeda ay bayna alkufri waaliimaan wadda ay maraan inay ka samaystaan alla ilaah kuwaasi waa gaaladii dhabta ahayd ee aan shaki ku jirin gaalnimadooda ayaa allah yidhi subxaanah waa alkufru alakbar marka waxaynu nusuustaa u soo qaadannay inay gaalnimadu laba noqoto kufrun akbar oo xerada lagaga baxayo iyo kufrun asqar oo min kabaa'iri dunuub ah dembiyada waaweyn oo qofku faasiq uu ku noqonayo cadaabna uu ku mudan karo laakiin xeradii daa'iradii islaamka aanu kaga baxay dulmiguna waa sidaa adulmu dulmaan dulmun akbar wa dulmun asqar oo dulmiga macsiyada ama asqarka yacni akbarka ahayn waxa ka mid ah ilaahay markuu addoommadiisa qaybinaya waxau ihi fa minhum daalimun linafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum saabiqun bilkhayraati biidni illaah kuwa kitaabka la dhexalsiiye mu'miniintae hanuunsan way qaybsamayaanoo isku derajo ma aha ee waa kala sarreeyaan fa minhum daalimun linafsihi waxaa ka mida mid naftiisa dulmiyey dulmigaasi dee waa dulmigii yaraa oo waa ruuxii waajibaadkii wax ka midana ku gaboodfalee ka gaabiyeen wada gudan muxaramaadkiina aan ka dhowrsanoo wax badan oo ka mida ku dhex dhacay laakiinse muslim ah fa minhum daalimun linafsi maaha gaal waa muslim laakiin dulmi baa ka dhacay waa dulmigii yaraa maaha kii weynaa wa minhum muqtasid mid dhexdhexaystaa ka mid ahoo waajibaadkii iyo muxaramaadkii ka adago waajibkiina ka soo baxay muxaramaadkiina iska ilaaliyey laakiin sunantii iyo nawaafishii iyo khayraadkii kale ka gaabiyey wa minhum saabiqun bilkhayraat mid isagu dheereeyey oo khayrka u hormaray oo khayrkii ka dheereeyaa jiro oo waajibaad iyo muxaramaadba markuu meel iska saaray sunantii iyo nawaafishii iyo khayraadkii kalena si fiican uga fara qabsaday waa derajo sare marka ashaahid waxa weeyaan fa minhum daalimun linafsihi waa dulmigii yaraa waxaa kaloo jira dee dulmi weyn oo walkaafiruuna hum adaalimuuna wa adulmu lakbar ina shirka la dulmun cadiim wa dulmun akbar waa kii weynaa fisqiguna waa sida waa laba oo dee fisqi asqar iyo fisqi akbar fisqiga asqarkaa waxaa ka mid a dee sibaabulmuslimi fusuuqun wa qitaaluhu kufrun ruuxa muslimka inaad aflagaadaysa ama caycaydaa waa faasiqnimo laakiin waa fisqi yar oo maha kii xerida lagaga baxayey waxaa ka mid ah aayaddii kale qur-aanka ayd walaa taqbaluu lahum shahaadatan abada wa ulaa'ika hum ulfaasiquun kuwii ifkigiiyo been abuuradka ku dhacay dee kumay gaaloobin laakiin waa kabiira waa alfisqu lasqar maha kii xerida lagaga baxayey fisqi akbarna waa jiraa oo wa ama aladiina fasaquu fama'waahum annaaru kulama araaduu an yakhrujuu minha uciiduu fiiha fasaquu waa alfisqu alakbar waa kii xerada lagaga baxayay gaalnimada imaamu shinqiidi baa aqsaamtaa ku caddeeyey adwaaulbayaanka waxaynu markaa uga jeednaa uun fa ulaa'ika hum ulkaafiruuna fa ulaa'ika hum aldaalimuuna fa ulaa'ika hum ulfaasiquuna dulmiga iyo fisqiga iyo kufrigu qeyb keliya maahe waa qaybsamayaan oo akbar iyo asqar bay leeyihin aayaadkanna labadiiba waa soo gelayaan culimmaduna waa tilmaameen markaynu soo koobno wakhti badan ma hayno tafsiirkii horeynu ku faahfaahino qofkii u noqonaya laakiin markaynu soo khulaasayno xukumka wax lagu xukumayo ilaahay kitaabkiisa waxaan ahayn marka yacnii xukumkaa ah kii ilaahay soo dejiye midaan ahayn oo qaanuun wadciya iyo dasaatiir iyo waxay dedejisteen oo sharciga khilaafsan marka qofku wax ku xukumo xukumkaa hadduu xalaashaduu bannaystuu ictiqaadiyo inay u bannaan tahay ilaahay kitaabkiisi waxaana inuu xukuntagu wax ku kala xukumo taa hadduu bannaysto ama ha rumaysnaado labada xukum inay siman yihiin ka ilaahay iyo ka dadku ama ha rumaysnaado inaanay sinayn oy kala sarreeyaan hadduu doono ha aaminsanaado qur-aanku ka fadliga badan inuu yahay kanna uu bannaan yahay ama ha aaminsanaado qaanuunkuba inuu ka fadli badan yahay oo qur-aanka kan kale uu ka sarreeyo sida dadka qaarkood ay yidhaahdaan maantoo kale shareecaddee layskuma xukumi karaba waxba inaga hadhi maayaan haddii kitaab laynagu xukumo dadka qaarkood ay yidhaahdaan calaa kullin yacnii siduu doono ha aamino laakiin hadduu ictiqaaduu xalaashado xukmu gayri illaah inuu waxa weeyaan u xukun tegi karo oo ilaahay kitaabkiisa waxaan ahayn laysku xukumi karo taa hadduu ictiqaaduu xalaashado waa kufrun akbar waa gaalnimo weyn xerada islaamkana uu ka dhaqaaqo waa ka baxay laakiin hadduu ictiqaadsan yahay xukumka ilaahay inuu yahay ka waajibkaa in loo xukun tagoo lagu kala baxo taa hadduu ictiqaadsan yahay oo uu ictiqaadsan yahay kitaabka alle waxaan ahayn in loo xukun tagaa inuu xaaraan yahi unu bannaanayn waajibkuna uu yahay xukumka alle in lagu kala baxo sidaa haddii caqiidadiisu tahay oo qalbigiisa iyo qaalabkiisaba uu ka rumaysan yahay hase yeeshee naf iyo shayddaan ka xoog roonaadeen hawadiisii uu raacay damac adduunyo u qaaday cabsi gaalo uu ka baqanaya ay qaaday adigu ujeeddo adduunyo khawfan aw damacan tay doonto ha noqotee ayuu kitaabkii uga baydhay oo wax kaluu isku u xukun tegey mase aaminsana mana ictiqaadsana laakiin khawfan aw damacan ayuu kitaabkii uga baydhay waa kufrun asqar waana min kabaa'ir dunuub markaynu leenahay waa gaalnimadii yaraydee taweyn ka waabsanaydna iyada lafteedu dee wax la fudaydsada maaho dee dembiga lagu yidhaah waa min kabaa'iri dunuub dee cadaab iyo cuquubo iyo goodi baa ka waajibaya marka wax la sahashado isaga laftiisu maaha horta khulaasadu waa intaa ee haddaynu hal qowl ama laba soo qaadanno aynu ku xoojinayno cabdiraxmaan naasir asicdi kitaabkiisa qayimka ah tafsiirka markuu fasiraayo aayaadka wuxuu odhanayaa qaala bnu cabbaas kufrun duuna kufrin wa dulmun duuna dulmin wa fisqun duuna fisqin waa gaalnimo gaalnimo ka sokaysa iyo dulmi dulmi ka sokeeya iyo fisqi fisqi ka sokeeya fa huwa dulmun akbar cinda istixlaalih waa dulmi weyn iyo fisqi weyn iyo gaalnimo weyn oo xerada uu kaga baxayo cinda istixlaalihi waa markuu xalaashado inuu xukmu gayri illaahi waxa weeyaan u xukun tago wa cadiimatun kabiira waa dembi weyn yacni gaalnimo maahe waa dembi weyn wa cadiimatun kabiira cinda ficlihi marka uu sameeyo alxukmu bigayri maa anzala allah gayra mustaxillin lahu isagoon xalaashanay marka waa labadii suuraynu sheegnay un ictiqaadka iyo istixlaalka unbaa kala saaraya imaamu shinqiidina adwalbayaanka wuxuu ka odhanayaa markuu aqwaal fara badan a'immada ka soo naqliyo ayaa gebagabadiiyo gunaanadka wuxuu odhanayaa waclam ana taxriira almaqaami fi hada albaxdi ana alkufra waaldulma waalfisqa kulu waaxidin fiiha rubamaa utliqa fi sharci muraadan bihi almacsiyatu taaratan waalkufra almukhrija min almillati ukhraa wuxuu yidhi marka yacni maqaamkan iyo baxhigan la taxriiriyo ee la lafaguro ee la taxqiijiyo wuxuu isugu soo ururayaa in gaalnimada iyo dulmiga iyo fisqiga mid wal oo ka mid ah alfaadda waa alfaad sharciye eh mararka qaarkood waxaa la idlaaqayaa iyadoo looga jeeda macsiyo gaalnimada ka sokaysa mararka qaarkoodna waxaa la idlaaqayaa oo lagu tilmaamayaa iyadoo loo jeeda gaalnimadii milladda lagaga baxayey waman lam yaxkum bimaa anzala allaahu mucaaradatan lilrusuli wa ibtaalan liaxkaami illaahi fa dulmuhu wa fisquhu wa kufruhu kulluha kufrun mukhrijun min almilla ruuxa ilaahay wuxuu soo dejiye waxaan ahayn dadka ku kala xukuma qofka waman lam yaxkum bimaa anzala allah ruuxa aan ku xukumin wixii alla uu soo dejiye ee macnaha wax kale dee ku xukuma isagoo rususha kaga hor imanaya oo ku caaridaya wixii lagu soo dejiyey axkaamtii ilaahayna ku burinaya oo ku beeninaya kaa dulmigiis iyo fisqigiis iyo kufrigiisuba waa kii weynaaye milladda lagaga baxayay waman lam yaxkum bimaa anzala allah ruuxaan ku xukumin wuxuu alla soo dejiyey ee xukumkii alla ka baydha muctaqidan annahu murtakibun xaraaman faacilun qabiixan isagoo ictiqaadsan inuu xaaraan la yimid wax xunna uu sameeyey yacnii inuu dembaabay waa is og yahay laakiin dee nafya shaydaan baa ka xoog badiyo haddana wuu ku dhacay fa kufruhu wa dulmuhu wa fisquhu gayru mukhrijin min almillati gaalnimadiisa iyo dulmigiisa iyo fisiqiisu waa kii aan ka bixinayn milladda walow dembi weyn oo culusba ha noqdee sidaasuu imaamulqurdubina axkaamulqur'aanka ku soo naqlinayaa a'immada ahlu sunnuhuna tafsiirka ay qabaan waa kaa kala saaraya ee kufrun duuna kufrin odhanaya ee ibnu cabbaas iyo kayrkiiba ay tilmaameen tafsiirka aan kala bixinayn ee odhanaya xukum kastoo bikayri maa anzala allah waa kufrun akbarna waa kii khawaarijta ee kii ahlu sunnaha ma aha yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyow laa tattakhiduu ha ka yeelanina alyahuuda yahuuda iyo wanasaaraa kuwa kiristanka awliyaa sokeeye iyo xigto aad jeceshiin ha ka dhiganina bacduhum barhkood awliyaau bacdin barhka kale sokeeyahooda weeyi iyagaa sokeeye iyo saaxiib isu ah ee idinku ha ka dhiganina waman axadka yatawallahum yahuud iyo nasaare ka weli yeeshee sokeeye ka samaysta minkum xaalu idinka idinka mid yaha muslimiintiyey fa innahu isagu kaasi minhum iyaga ayuu ka mid yahay yahuud iyo nasaara ruuxa isagoo muslimiinta ka mid ahaa kuwaa ka weli yeeshaa iyaguu ka mid yahay kuwa uu ka weli yeesha uu saaxiibka ka samaystay ina allaha alla laa yahdi ma hanuuniya alqowma qolada aldaalimiina ee daalimiinta ah halkanna culimmadu waxay ku sheegaan almuwaalaatu almukafira walmuwaalaatu hayru lmukafira xidhiidhinta gaalo la xidhiidhiyo ee la jeclaado ama sokeeye laga dhigtaa midna gaalnimo weyn weeyaanoo xerada lagaga baxayo midna waa kufrun asqar oo waa dembi weyn laakiinse aan xerada lagaga baxay haddii muwaalaadka iyo xidhiidhintooda iyo sokeeyaha ama soo dhoweynta lasoo dhoweysanayo hadday arrin adduunyo tahay oo arrin diineed aanay ahayn oo qalbiga iyo qaalabka aanu ka jeclayn laakiin arrin adduunyo uu soo dhowaystu u xidhiidhiyey waxay noqonaysaa muwaalaad hayru mukafira waa kabiira min kabaa'ir dunuub laakiin xerada islaamka kaga bixi maayo waayo saxaabadii rasuulka qaarkood bay ka dhacday muwaalaadka xaatib ibnu abi baltaca waa garanaysaan suuratlmumtaxina odhaahdii alla uu yidhi aayaddii qur-aanka ayda yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu caduwii wacaduwakum awliyaa aayaddaas allahu yidhi mu'miniintiiay ha ka yeelanina cadowgeyga iyo cadowgiinna sokeeye dee sababu nusuulkay ku soo degtay iyo aqwaasha mufasiriinta haddaa u noqotaan iyo axaadiida nebigaba sala allahu calayhi wasalam saxaabiga xaatib dhacdo ka dhacdo ku saabsanayd ayay ku soo degtay oo nebi moxamed oo maka inuu furto usoo ambabaxaya ayaa saxaabada rasuulka dee waxa weeyaan qaraabo iyo xigto ayay ku lahaayeen maka oo nin walba dee ehel iyo ubad iyo oori ama amwaal wixii xaggaa ka jirta dadu isku hallaynayo oo u ilaalinaya ayay maka ku lahaayeen isaguna cid kuma lahayn reerkiisii iyo ooridiisina dee halkaasay joogtay xaatib markaa wuxuu doonay inuu gacan ku yeesho gaalada agtooda ay reerkiisa ugu badbaadiyaan si uu gacan ugu yeesho warqad buu u qoray uu ugu warramayo khabarkii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam oo uu leeyahay nebigii waa idinku soo socdaa uu idinku soo foolleeyahay warkiibuu sii gudbiyey warkaa markii uu gudbiyey dee nebiga sala allahu calayhi wasalam ilayn waxii samaawiya ku socdee markiiba waa loo sheegay nebigu saxaabuu dira wuxuu yidhi orda rawdad khaakh meesha laydhaa markaad gaadhaan islaanta halkaa joogta ee maraysa kitaabka ama qoraalka ay sidoo ka soo qaada bartiibay ku gaadheen keen bay yidhahdeen oo xamahaya bay tidhi waxay yidhahdeen wallaahi lanulqiyanna hiyaabak aw latukhrijanna alkitaab wallaahi ama maryahan lagaa dhigi ama kitaabkaad sida waad soo saari waayo warka nebigu inaanu inuu run yahay oo xaqiiqo dhaba u yahay ayay siday wadkooda u hubaan dee u hubaan marka waxay yidhahdeen walle waad soo bixin ama maryaha lagaa dhigi halkaa timaha dhexdiisa ayay warqadii ka soo saartay siday u soo wadeen nebigay u keeneen waxaaba ku qoran xaatib bay ka socotaa dad mushrikiinta oo ree makaanay ku socotaa waxaanuu uga warramayaa arrinkuu nebigu damacsanaa inuu maka kusoo foolleeyahay markaa maa xamalaka yaa xaatib cumar oo kale markuu yidhi dacnii adrib cunuqa hada almunaafiq nebigu wuxuu yidhi u kaadi maxaa ku ogeysiiye ninkani waa ahlu badrin markaa wuxuu yidhi xaatibow maxaa kugu xambaaray arrinkaa inaad samayso xaatib arrintiibuu u sheego wuxuu yidhi wallaahi gaalnimo iyo ridda midna igama ahaye aniga dee saxaabadaada nin walba ehel iyo dad u ilaalise dadkiisa ayuu leeyahay laakiin aan u waxaan isdhi mar haddaan cid ku lahayn nimanka gacan ku yeelo ay ehelkaaga kuugu ilaaliyaan nebigu wuxuu yidhi run buu idiin sheegay xaatib waa rumeeyey wuxuu yidhi run buu sheego gaalnimo iyo ridda midna kamay ahayn marka dee haddii muwaalaad kasta ay gaalnimo tahay yaa ayuha aladiina aamanuu lama yidhaahdeen ilan cidda laga hadlayaa waa ciddii falkaasi uu ka dhacay marka haddii muwaalaadku arrin adduunyo ay tahay gaalnimo ma gaadhayso laakiin waa kabiira min kabaa'ir dunuub laakiin haddii gaalka loo xidhiidhinayo diinta uu haysta darteed iyadoo diintiisa raalli laga yahay la doonayo isagu inuu gacan sarreeyo la doonayo muslimiinta in laga gacan sarreeyo qalbiga iyo qaalabka lagala socdoo laga jecel yahay xidhiidhku arrinkaa qalbigaa hadduu yahay oo duuniye aanu ahayne diin loola socdo gaalka dee waa waa muwaalaad mukafira xerada wuu kaga baxayaa ruux alimaam cabdiraxmaan naasir isicdina tafsiirkiisa taa waa ku tilmaamo wuxuu odhanayaa aayadda waman yatawallahu minkum fainahu minhum yurshidu tacaala cibaadahu lmu'miniina xaysu bayana lahum axwaala alyahuudi waannasara wa sifaatihim hayri alxasana anlaa yatakhiduuhum awliyaa faina bacdahum awliyaau bacdin wuxuu yidhi ilaahay addoommadiisa muuminiinta wuxuu ku waaninayaa oo ku irshaadiyey yacni wuxuu u caddeeyey oo ku waaniyey axwaashii horta yahuudiya nasaare iyo tilmaamahoodii xumaa ayuu u caddeeyey waxaanu ku irshaadiyey oo ku hanooniyey inaanay kuwaa sokeeye ka dhigan waayo kuwaasi iyagaa saaxiiba iyo sokeeye isku ah waxa uu ku irshaadiyey marka anlaa yatakhiduuhum awliyaa fa ina bacdahum awliyaau bacdin yatanaasaruuna fii maa baynahum wayakuunuuna yadan calaa man siwaahum iyagaa isu kaalmaynaya gaaladu oo ciddii ka soo hadhay isu raacaya oo gacan keliya ku noqonaya fa antum laa tatakhiduuhum awliyaa fa inahum ulacdaa cala alxaqiiqa saaxiibba iyo sokeeyaha ka dhiganina cadowga dhabtii waa iyaga walaa yubaaluuna bidurrikum dhibaatadiinna u aaba yeeli maayaana teellow dhigan maayaana waa idin dhibaya bal laa yaddakhiruuna min majhuudihim shay-an calaa idlaalikum bal wax dadaala kaydsan maayaanoo waxba ka hagran maayaan siday idiin dhibi lahaayeena waa u hagar baxayaan siday idiin hallayn lahaayeen falaa yatawallaahum ilaa man huwa miluhum kuwaa kama weli yeelanayo nin la mida mooyaane ولذلك قال ومن يتوله منكم فإنه منه لأن التولي التام يوجب الانتقال إلى دينه waayo si dhammaystiran in looga weli yeeshaa qofka wuxuu u rarayaa diintooda gaalnimo islaamnimadiina waa ka rarayaa watawalli alqaliil yadcuu ila alkaiir tawalliga yar een kaa gaadhsiisnayna wuxuu kuu yacnii kuu sababayaa ama kuugu yeedhayaa ku fara badan uma yatadaraju shay-an fa shay-an xataa yakuuna alcabdu minhu dabee tallaabo tallaabo siduu qofku ugu dhowaanayo dee iyagiibuu ka mid noqonayaa marka shaahidku waxa weeyaan lianna tawalli taama yuujibu alintiqaala ilaa diinihi marka waman yatawallahu minkum attawalli taam waa in kor iyo kalba gaalka aad ka raacdo oo niyadda aad kala socoto oo diintiisa aad ku jeclaatay oo isagu inuu gacan sarreeyo aad rabto isagaad la midtoo kama duwani laakiin adoon qalbiga raalli ka ahayn oon ka jeclayn oo diintiisa aan raalli ka ahayn oo iimaankaagu qalbigaaga uu ku yacni ku sugan yahay dee haddaad u soo dhowaysata arrimo adduunyo khawfan aw tamacan waa almuwaalaad hayru lmukafira allah waxau yidhi markaa kuwaa sokeeyaha ka dhigannina waman yatawallahum axadka ka weli yeeshe kuwaa sokeeye ka dhigto minkum idinka idinka midi fa innahu isagu minhum iyaguu ka mid yahay ina allaha alle laa yahdii ma hanuuniya alqowma qolada aldaalimiina ee daalimiinta ah fa taraa waxaad arkaysaa nebi moxamedow aladiina kuwa fii quluubihim qalbiyadooda dhexdooda uu ku sugan yahay maradun cudurku waa cudurkii nifaaqa iyo shakiga iyo shubhada ee munaafiqiinta waa kufri calooleedkii munaafiqnimada marka fataraa waxaad arkaysaa aladiina kuwa fii quluubihim qalbiyadooda dhexdooda uu ku sugan yahay maradun cudurka munaafaqnimada iyo gaalnimada hoose yusaaricuuna iyagoo u degdegayaad arkaysaa fiihim ay fii muwaalaatihim gaalada xidhiidhintoodii iyo soo dhowayntoodii iyo jeclaantooda iyagoo u degdegayo u kala dheeraynayaad arkaysaa marka ogow gaal la jeclaadoo loo kala dheereeyaa waa min sifaati almunaafiqiina walaysa min sifaati almu'miniin waa tilmaamaha munaafiqiinta ee tilmaan mu'min ma aha in gaal loo degdego xidhiidhkiisa iyo jacaylkiisa iyo soo dhowayntiisa yaquuluuna waxay odhanayaan munaafiqiintu iyagoo doonaya inay cudurdaartaan oo boodhka isku qariyaan nakhshaa waxaanu ka baqanaynaa an tusiibanaa inay nagu dhacdo daa'iratun balaayo wareegtaa yacnii muwaalaadkan aanu gaalo kusii ordayno balaayo iyo dhibaataannu kaga dhuumananaa oo dhib baa nagu dhici gaal baa isoo weeraraya haddaad gidaar walba u jiidho dee waa tii munaafiqiinta oo kale waxay rabaan inay sababeeyaan oo ay garawshiyo ku helaan waxaanu gaalo uga ordaynaa nakhsha an tusiibanaa daa'ira waayo waxaanu ka cabsi qabnaa balaayo wareegtaa inay xaggooda nagaga timaado nagu dhacdo tii baa loo quusgooyo si aanay muuminiintu ugu dagmin alla wuxuu yidhi fa casa allaahu ilaahay wuxuu xaqiiqo ku yahoo dhab ah casaa min allaahi muujiba an yaatiya inuu la yimaaduu ilaahay xaqiiqo ku yahay bilfatxi furasho iyo gargaar waxaa xaqiiqo lahuba ah gargaar in la gaadhayo oo markaa munaafiqiintu ay farta dhexda ka qaniini doonaan aw amrin ama amar inuu ilaahay keenayuu la imanayo arrinkaasoo min cindi isaga agtiisa ka ahaaday oo ah in munaafiqiintu uurka waxay ku haystaan uu fadeexadaynayo oo ilaahay bannaanka usoo bixinayo ama in maxaanku idhaha inta la dulleeyo jizyada iyo gibirka inay bixiyaan lagu faral yeelo inay bixiyaan cashuur iyo waxa weeyaan jizyo in lagu faral yeelo iyagoo dulaysan oo ay bixiyaan oo fa yusbixuu dabeed ay noqdaan oo ay ahaadaan munaafiqiintii calaa maa kii ay ahaadaan korkiisa asaru ay ku qarsadeen fii anfusihim nafahooda oo min muwaalaati alkufaari gaalnimada xidhiidhinteeda ah naadimiina kuwa ka qoomoodo ka murugooda yacnii ilaahay wuxuu xaqiiqo ku yahay intuu fadxi iyo furasho keeno ama arrin xaggiisa ka ahaaday oo gaalo in la dulleeyo oo jisyada lagu faral yeelo iyagoo dullaysan ay bixiyaan ah labadaa midkood intuu dhaco dabeed munaafiqiintii ay ka qoomamoodaan waxay nafahooda ku qarsanayeen ee gaalnimo iyo jacayl gaalo aaday uga qoomamoodaan oy ka murugoodaan wayaquulu waxay odhanayaan aladiina kuwii aamanuu rumeeyey iyagoo iyagu dhexdooda wada hadlayaa mu'miniintii waxay isku odhanayaan ahaa ulaa'i kuwaas iyagoo munaafiqiintii farta ku fiiqaya aladiina ma kuwiiba aqsamuu ku dhaartay billaahi alleh jahda aymaanihim dhaarahoodu intay taag lahayd yacnii dhaartii ugu adkayd ma kuwii ku maraybaa innahum iyagu la macakum mu'miniinay idinka la jirkiinna inay yihiin mu'miniintii baa isku odhanaya iyagoo munaafiqiinta farta ku fiiqaya kuwaasi ma kuwii dhaarta adag ku maraybaa inay mu'miniinta la jiraan ee haddana waxaasi uu ka soo ifbaxay xabitat way burtay acmaaluhum camaladoodu kuwaas oo fa asbaxuu dabeed waxay ahaadeen khaasiriina kuwa khasaaray oo guuldarraystay noqdeen yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyeyow man axadka yartadda ka noqda minkum xaalu idinka idinka mid yahay can diinihi diintiisa ka noqda ee ridooba fa sawfa yaati allaahu ilaahay wuxuu la iman doonaa wakhti dambe biqowmin qolo qolada oo yuxibuhum alla uu jecel yahay isagu waayo inama shanu laysa shanu an tuxib inama shanu an tuxabba arrinka muhiimka ah waa inaad maxbuub noqoto alla ku jeclaado taasaa lasoo hormariyey marka fa sawfa yaati illaahu ilaahay wuxuu la iman doonaa biqowmin qolo qolada oo yuxibuhum ilaahay uu jecel yahay wa yuxibuunahu iyaguna jecel marka waxaa la yidhaha darajat lmaxbuubiya fowqa darajati lmaxaba darajatulmaxbuubiye oo inaad alle agtiisa noqoto mid laga jecel yahay ayaa dee ka sarraysa darajatulmaxaba oo adigu inaad jeclaato waxa ka sarreeya adiga in lagu jeclaado rabbi ku jeclaado wamaa yazaalu cabdii yataqarabu ilaya binnawaafili xataa uxibah kuwaasoo adillatin u dabacsan cala almu'miniina mu'miniinta u dabacsan qoomka alla uu jecel yahay iyaguna jecel oo mu'miniinta u dabacsan dad dabacsan oo raxmad leh ah acizatin oo ku ad adagoo ku qallafsan cala alkaafiriina gaaladana ku ad adag kuwaasoo yujaahiduuna jihaadaya oo fii sabiili illaah ilaahay jidkiisa ku jihaadaya oo walaa yakhaafuuna aan ka cabsoonayn lowmata laa'imin mid wax canaanta canaantii aan uga baqanayn daalika arrinkaa lasoo sheegay oo tilmaamaha wanaagsan ee kuwaasi ay ku toosnaadeen fadlullah ilaahay deeqdiisii weeye oo yu'tiihi deeqdaa alla wuu siiyaa man yashaau ka u doono maaha xoog iyo xeelad waa deeq alla ugu deeqo cidda uu doono wallaahu allana waasicun kii ballaadhan weeyaan ay waasicu lfadli waalixsaan deeqdiisa iyo raxmaddiisu ay ballaadhan tahay caliimun ee ogaal badan caliimun biman yastaxiqu fadlahu fa yuctiih wuxuu garanayaa cidda deeqdiisa mutaysatay waanu siinaya allah wuxuu yidhi innamaa waliyukum allah sow laynooma diidin gaalo inaynu sokeeyo iyo saaxiib ka dhiganno yaad soo dhowaysanaysaa oo jacaylkaaga iyo hiil iyo hoo iyo nusradaadaba yaa leh allah iyo rasuulkiisa iyo inta rumaysa walaagaaga intaasaa leh innamaa waliyukum gargaarihiinnu wuxuu un ahaaday arrinkiinna tawaliyaya ee maxabbadiinna iyo nusradiinna xaqa u lihi waxa uu ahaaday uun allaahu alleh iyo wa rasuuluhu rasuulkiisa iyo waladiina kuwii aamanuu rumeeyey alladiina muuminiintaasoo yuqiimuuna oogaya assalaata salaada oogaya oo wayu'tuuna bixinaya azakaata sakadana bixinaya walxaalna bixinaya hum iyagu raakicuuna ay khaashicuuna kuwa khushuucsan oo ilaahay isu dulaynayo isu dhuldhigaya ay yihiin oo raakicuuna tukanaya waxaynuu odhan weyne dee yuqiimuuna asalaa waa lasoo sheegay marka bimacnaa khaashicuuna ayuu odhanayaa jalaalaynku ama waxa weeyaan salaatu tatawuc ay yusalluuna tatawuc waxay tukanayaan salaada sunnada ah ama way khushuucsan yihiin labadaa macno ayaa jalaalaynku soo qadaraya allah wuxuu yidhi waman yatawalla allaaha axadka ilaahay ka weli yeesha ee nusradiisa iyo maxabadiisa alla siiya iyo wa rasuulahu rasuulkiisa iyo waladiina kuwii aamanuu rumeeyey fa inna xisba allaah ilaahay xisbigiisu hum iyagunbaa alghaalibuuna kuwa gacanta sare ee liibaanaya kuwa adkaanaya ee libinta saralihi waa iyaga qur-aankuna dee xisbullah iyo xisbu shaydaanunbuu sheegay waxaa kale axsaab oo wax dad ay dhoobdhoobteen oo ay samaysteene cid alla cidda iimaan dhaba ku- ku toosan ee ku sugani waa min xisbi illaah ciddii ka baydhaana min xisbi shaydaan marka walaag iyo baraaguna waa caqiide muhiim oo caqaa'idka muslimiinta ka mid ah maantana la doonayo in quluubta muslimiinta laga masaxo si ummaduhu isugu milmaan oo gaal iyo muslim loo kala mari waayo laakiin ruuxa muslimka ah caqiidat lwalaa'i walbaraa waa ku dhegaya oo wuu ku dhaqmaya yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyayow laa tattakhiduu ha ka yeelanina aladiina kuwii ittakhaduu ka yeeshay diinakum diinkiina husuwan dheeldheel kuwii ka yeeshay oo masderka loo daayo lilmubaalaga ama is mafcuul lagu awilo mahsuwan bih mid lagu dheeldheelo kuwii diintiina ka dhigtay iyo walaciban ciyaar kuwaasoo min aladiina kuwii ah mintu waa bayaaniyo maha tabciid kuwaasoo min aladiina kuwii ah uutuu la siiye alkitaaba kitaabka la siiye min qablikum idinka hortiin iyo walkufaara gaalada ha ka yeelannina awliyaa'a sokeeye marka laa tattakhiduu aladiina ittakhaduu yacni laa tattakhiduu ha ka yeelannina aladiina ittakhaduu kuwii ka yeeshay walkufaarada ku cadaf oo kuwaa iyo gaalo ha ka dhigannina awliyaa'a ilan waa mafcuulkii labaadee laa tattakhiduu oo mafcuulka hore laa tattakhiduuda waa aladiinada kii labaadna waa awliyaa'ada min aladiina uutuu lkitaaba min qablikum waxaa lagu bayaaminayaa aladiina ittakhaduu diinakum husuwan walkufaara ha ku cadfin min aladiina ilain bayaan maaha haddii bayaanka lagu cadfayo walkufaari baa la odhan laha ila waa majruure laakiin walkufaarada waxaad ku cadaftaa mafcuulka maxalu nasbaha yaale aladiinada oo waa ahlu kitaab iyo gaalada kaleba ha ka dhiganina awliyaaa waa mafcuulkii labaad sokeeya ha ka dhiganina marka yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyow laa tattakhiduu ha ka yeelanina aladiina kuwii ittakhaduu ka yeeshay diinakum diintiinna husuwan dheeldheel iyo walaciban ciyaar kuwaa dheeldheelka iyo ciyaarta diintiinna ka dhigtay oo min aladiina kuwiia uutuu la siiye alkitaaba kitaabka la siiye min qablikum idinka hortiin kuwaa ha ka yeelannina iyo walkufaara gaaladana ha ka yeelannina labadaaba ha ka yeelannina awliyaa'a sokeeye iyo kuwa aad soo dhowaysataan wattaquu llaha allana ka baqa in kuntum hadda ahaateen mu'miniina kuwa rumaynaya wallahu aclam